Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka qabatay olole wacyigelinta wejiga labaad ee toddobaadka ka hortagga adeegsiga bacaha iyo ilaalinta badqabka deegaanka si kor loogu qaado wacyiga bulshada. Ololadan waxaa ka qayb galay Wasiirka Dowlaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, bulshada kaabayaasha saldhigyada iyo hay'ado ka shaqeeya arrimaha deegaanka. Aankureyntii waliba goobta ku hadalay waxaana ka mid ahaa bulshada oo ololeynaysa horumarinta deegaanka ayaa hadhawaan ololayo oona sheegeen iyo sii wadi doonaan.
Bulshada qaybta aan ugu aadannahay wacyigelinta dhanka dhibaatooyinka bacaha ay leeyihiin iyo qashinka uu leeyahay marka inaan ka wacyigelino. Wacyigelintaas waxaa ka mid ahayd sida dhibaatooyinka bacaha sababtoo ah qashinka wuxuu ka imaadaa xanjeer oo meel aa ku tuurtay ama ashyaa oo caag yar oo biyo aa ku cabtay iyo bac yar oo suuqa aa ka soo gadatay waxba aadan ka dhiganin wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xuseen cali xaaji iyo dhalinyarada ka baaqi iyo ku qayb qaadana ilaalinta deegaanka bacayaha dhibaatada ay leeyihiin cid walba waa way og tahay waxay dhibaatuu leedahay deegaanka xoolaha geedaha waxay leedahay caafimaad daro dhibaato badanay leedahay wasaaradda wakhti badanay ka shaqaynaysay in oo la joojiyey bacyaha soomaali markeedii hore bac ma isticmaali jirin waxay isticmaali jirtay qalabkaas maanta meeshaan noo yaalay isticmaali jirtay sababtoo ah wasaq ma laha dadka markii ay ku soo adeegtaanne guryahaa la keenayo waa la dhaqaayay meelaa la dhigaaya baca waxaa waaye hadda waa qofka waxbuu ku soo gadanaa kadibna waa tuuraa marka arrintaas iyade dowladda waxay ka fikiraysaa bulshada caafimaadkeeda iyo deegaanka deegaanka inuu nadiif ahaado ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya axmed cumar maxamed ayaa bulshada ka bogaaday inay ilaaliyaan deegaanka iyo dhibaatada caafimaad darro ee yeelata bacda la isticmaalowa midda culayska ugu badan ugu haysa annagaa gacmeheenna ku keenna waa bacdaas soomaali waxaa laga rabaa inaan fahamno soomaaliya waxaa loo baahan yahay inaan fahamno dhibaatada ay leedahay bacdu waxaan hubaa inta meeshaan fadhida maanta way ku baraarugsan tahay laakiin in badan oo duurka jira oo magaalooyinka dhinac ka deggan oo ganacsato ah oo shacaba oo xoolo dhaqataan war u hayn cuntadaa lagu cunaa hadda waxaa la gaaray maqaayadaha markii oo take awayga in bac lagu shubto cuntada oo bac laga cuno xanuunnaa laga helaa markii cunto kulul lagu shubo bac oo cunto oo dee waxay kusii daynaysaa chemicals bay kusii daynaysaa markii la arkay dhibaataday leedahay inay tahay sharci darro in laga ganacsado oo dadka looga digo sharcina laga soo saaro dembi ay tahay waddanka in bacda la soo geliyo lagana ganacsado